bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey kulanto fayla duuro fayla ka dhowaada warakaana duhurnamay warbaahinta warsan qodobadaysin ka dhiigi doontan haddii lahayara intuuna ku guda jarna iyo weliba kumide gudoomiyigii hore ee magaalada marakayo weliba uusa ku hadalay oo laadaha ka usboonaatay degmooyinka walaweyn iyo weliba diinsoor is-oona ka baaqi inta dagaalka la roojiya gudoomiye shuuta ayaa sheegay intii qofka oo laada ka huriyahaya walaweyn nolol ama amuusho la kashaana sheekh shariifees oo kulolon ku hadlay kufsi dhi iyo weliba dagaal beeleedyada magaalada beledweyne oo weli ku socda kulamo lanka halyo waa hiisadii ku dhalatay hilku qaadistii gudoomiyigii hore ee gobolka hiiraana hiisada olaadeed ayaa ku teeganta gobolka soola imaaraadka arabtiya weliba puntland iyo kabarejiday alablon horseedaba cudurka dilaaga ee coronavirus qaraha lala fiirsada ciidamo ku tirsan ah hama misoma ciidamo iyo la wareegan ah ammaanka deegaano laka dagaalami dada laanqobaday qaraha kudhii boosaasa xaalad deg deg oo lakaga dhawaaqay etoobiya iyo weliba akhbaaraadka binaankana raadiya warsana sangaytano duhurnimadan weliba ku mid ah coronavirus iyo saameynta kabadon sukubeeladii maraykanka dadka midow
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray duurnimayeeda eetow arbaa taariikhdana ka toosanta siyeedka bila afaraad ee abriil sanadka lamada kun labaatankiintaasi waliba ayo hayana qodobadii warkaana duhurnama haatana ka dhawaada soogii oo faahfaahsana kabilaawna dhugunsidayaala qodobkan koreeya weliba uu siiya gudoomiyigii hore magaalada maraka ayaa ku hadlay olaadaaka usboonaatay degmooyinka walaweyn iyo weliba diinsooro isoona ka baaqi inta dagaalka la roojiya waryaagana yuusuf sheekh aadan yaa faahfaahinta barkunninhaya gudoomiyigii hore ee degmada marka cumar xasan macalin iyo baagan dari dadka ka dagaalamay dagaalbeeleedyada ku socda degmooyinka waliweyn iyo diinsoor weliba inuusa sheegay hantii horeydin aragii dagaal walaa useeyey waanuusan lahayn khasaare maayo wal faa'iidee waxaan baaq u dirayaa dhammaan goobaha dagaalada ka socdaan gaar ahaan south west shabeellaha hoose iyo gobolka baay waxaan leeyahay dagaalka hala joojiyo wuxuu dagaal yahayna waa ognahay wuxuu soo marayna waa ognahay cid maanta ka faa'iidina ma jirto gaar ahaan waxaan leeyahay reer shabeellaha hoose degmada walaweyn iyo degmada dinsoor gobolka baay waxaan leeyahay dagaalada joojiya wiil kuma dhasho dagaal wax khasaare mahane wax laga gaaraa ma jiraan hanto iyo wiil rag baa ku baaba'ayay barakac waxaan usoo jeedinayaa aad iyo aad inay dagaalada joojiyaan dhanaga kale gudoomiyigii hore ee degmada marka cumar xasan macalin iyo baagan dari culmada hakujeeda lamaada beelood ee ka dagaalamay degmooyinkan hantii oo dhexadhexaadiyaan waanayo aan sheegan diinta islaamka waxaan kalaan baaq u jeedinayaa culimmada oo labadaa meel labada degmo joogo dadku inay dhexgalaan diinta islaamkana maaragta u sheegaan dagaaladaas inay si degdeg u joogsadaan insha allah soo kaleed gudoomiyihii cumar xasan iyo weliba usab hambalyahan daray xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dhamaaday koonfur galbeed soomaaliya awalan waxaan bogaadin hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa baarlamaanka cusub ee labaad maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa leeyahay hambalyo hambalyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay habka loo dhisay waxaan leeyahay hambalyo baarlamaanka waxa weeye iyo guddoonka baarlamaankaba waxaa leeyahay labadiis ku-xigeen hambalyo waxaan u dirayaa hambalyo iyo bogaadin baarlamaanka tallaabada ugu horreysa uu qaadan aad baan ugu faraxsanahay oo ay ka mid tahay doorashada guddoonka iyo labadiis ku-xigeen iyo ansaxinta miisaaniyadda ay ansaxiyeen aad baan ugu faraxsanahay baarlamaanku waxay hayaan waxa weeye waa mas-uuliyad wadareed waxaan leeyahay waxaad haysaan waa mas-uuliyad wadareed diinta iyo dalkaba idinkaa mas-uulka ah waxaan leeyahay shaqo wacan si hufan oo cadaalad leh waxaad u tihiin baarlamaan qoys iyo qabiil iyo qofna maahan waxa weeye danta guud waaye
codkaasi weliba aan dembey warbiyintii waryaagana yuusuf sheekh aadam suntaan idinku akhriyay isla wararka dagaalada sita ka guda jarnay akhyaaray gudoomiyaga ama gudoomiye shuuta ayaa sheegay intii qofka oo laada ka huryahaya walaweyn nolol ama amuusho la kashaana degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hooseeya weli barhoogana saraakiil maxkamadda ciidamada qalabkubad ee soomaaliya iyo-una meelasayd ansari intayu balqoqo badan dilalkii aanooyinka qabiile la hariiri kudhii degmadaasiiti magaalada iyo weliba kudhiyo iyo kunuunsu dhahamari odayaalka dhaqanka degmada wallaweyn iyo weliba saraakiila maxkamadda ciidamada iyo-na saraakiila maxkamadda ciidamadiyo sheegeen intiyo tillaabo ku qaado doonana dadkii ku dembeeyay dhibaatadii kudhiidha degmadaasi itiyo wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka wada xasan cali nuur shoote yaa sheegay intay ciidamada iyo weliba saraakiil ciidanka danaba iyo amaran qabaan intii nolol ama amuushe iyo ka sheenan dadkii ku dembeeye dhibaatadii iyo weliba dilalkii kudhihi degmada wallaweena weliba hadlasha intaasii kasii daray inay haddii dadkii ku dembeeyey dhibaatadaasii tillisheena iyo o miid iyo adday doonaan intii dhiigshay binaanye islamarkaasiitina isugadii dhibaatada dadka soomaaliyeed iyo weliba hantadiyo maanta aan anaga imaanay wixii ka dambeeya ciidamada iyo saraakiisha dalab waxay amar u qabaan oo amar maxkamad u haystaan qofkii muwaadin soomaaliyeed naftiisa iyo hantidiisa dhibaateeya wixii maanta ka dambeeya inay asaga iyo cidda difaacaysa nabad iyo geeri toona ku keenaan waxaan ballan qaadayna xitaa haddaa geeri ku keentaan inaan ku dul akhrino inuu dhiiggiisa hadur ahay oo asaga dhibaatada waday inaan ku dul akhrino taas inaan gaarsiisaan dadka hala gaarsiiyo in aan ciddi ciddi dhibaataysaan laga haraynin saraakiishuna waxay ku amran yihiin ay ku amar u haystaan inay soo qabtaan cid walba oo muwaadin naftiisa
degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo weliba kudhiya dila la hariira aanooyina qabiil iyo onayo dhiyan dhacadooyin naxdin leh oyo kumitahayana inta qofa la goori ama qofa inti la dila kureedna midshay la guba wararka warbaahinta warsan ee kuhelaata deegaanada ku tirsan gobolka sooliya weliba oo sheegahayana inta deegaano kumid ee gobolka sayti geeka iyo meelasiya ku-teeganta hiisad olaadeed oon dheheed lamamaley shabeeleed oo wada dego degmada sayti iyo khudun ee gobolka soola hiisada sayti iyo weliba iyo ku-dambeyti kureeda marakey qofash abeel ka dilay dhinaga degmada khudun kureeda marakey eheladiisa ama ehelada qofka la diliyo dal badan intee gacanta lahangilay shaqsigii dilkaasiyti jiisadii dadka degmada khudun ee qaarsho waliba iyo warbaahinta la hadlayo sheegana intii haafado ku tirsan degmada sayti iyo wada roogan maleeshaadkii meelase iyo kushal jeedana qofka la dilayo weliba kaan wala dilan iyo on meelasayty logobsagawa intii meelase iyo ka dagaalama wararkii waliba intaa sayti oo ka darahyana intii odayaalka iyo weliba walgorodka degmada khudun ee gobolka soola iyo wadana waanwaanka iidinta sidii landhaha gala lahay lamadaasiiti milay shabeelaad oo meelanayoon iska fidhiyaan garoonka diyaarado ee magaalada boosaaso ee harunta gobolka bare iyo weliba iyo geekii hagdegda iyo diyaaradda iyo wedi alaabisha duban oo lanka tirgalay cudurka corona virus kiisas ku midana lagu helay dhinaga soomaaliya diyaaradooyinkan ama diyaaradan iyo weliba iyo koyda iyo wadanka sayti imaaraadka arabta welibana iyo wedi iyo daawo iyo weliba alaab aafimaada oo dhanka daaqi puntland aanasiid iyo nuska jaran ama yo sheegeen intii alaabta sitilon horseedawa cudurka dilaaga ee coronavirus oo waana lala tacaalahayo weli wasiirka wasiiradda caafimaadka puntland iyo warbaahintii la hadli iyo waliba yaan ku mahadnaqday dowladda imaaraadka arabta iyo gargaarkan yaadirsidii islamarkaasiitina sidii lanka tiragalay iyo sheegeen intiyo hambiyan yaraabtiyaha itiyo maraka iyo garoonka diyaarado ee igaal ee magaalada hargeysa iyo hakadegdi diyaarada iyo wedi alaab caafimaad oo aan koyta dhinaga imaaraadka arabta aanisay oona lanka taragalay intilanka horseeda cudurka coronavirusa sheekh shariif iyo weliba sukulolusun ku hadlaya kufsi iyo weliba dagaal beeleedyada khaalid abdi ibraahim iyo faahfaahinta warkungning haya guddoomiyada madalla xisbiga qaran madaweynihii hore ee dowladda ku-meel deerka hayta sheekh shariif sheekh axmed iyo ku hadalay dagaaladii sokeey ee ka cusboonaaday gobolada galgaduud baayo shabeelaha hoose iyo jubbada hoose sheekh shariif iyo ankabaaqi dadka walaalo ay wada dagaal uniya kuweentooda dhacdooyinka argagaxala ee maalmooda dhimbilka aragaaya baro bulshada oo dadladeeda iyo ka muuqdaan waa ka us oo ku hadalaayo dagaaladii ku dhihi gobolada galgaduud baayo shabeelaha hoose iyo jubbada hoose waxyaabo dalkeenna ka socda oo aan wanaagsanayn oo ah dagaallo sokeey oo soosoo laalaabtay dad walaalo ahoo wada deegaan ahoo wada deganaan muddo dheerna ay isku dilaayaan laga bilaabo shabeellada hoose jubbada hoose ee kismaayo duleedkeeda sidaas oo kale gobolka galguduud sida furunta foora iyo ballacad arrimahaas runtii waa arrimo dadka soomaaliyeed oo dhan walwalgelinaya xilli duruufo adag ay jiraan oo adduunka oo dhan ay ka dhacayaan cudurro halisa oo dadka safurayn ugu dhacaya ee dad badan ay u dhinteen adduunka waaweynana ula tacaalayo iyo dadka soomaaliyeed oo duruuf adag la daala dhacaya oo runtii haddana aada moodo dagaalka inuu qaatay habaan wanaagsanayn oo ah dad inta la laayo lasoo sawiro social media lasoo geliyo iyo iyadoon la kala saaraynin xataa dadka birmagedada ah sheekh shariif yasaasoo kale eedin ambaar ee falaalka kobsiga haaya ee caruurta sideed iyo afarta jar ka haaya ninkajeysiga degmada afgooye intaas waxaa sii dheer kufsiga ilmaha yaryar oo ayagana aad hubo inaad la socotiin ilmo yaryar oo la kufsaday oo saddex jir ah oo weli waxaan hore u dhacin ah runtii waa wax aad looga xumaado waa waxaan islaamnimada iyo bani aadamnimadu intoodaba ay kasoo horjeedaan dhaqanka soomaaliyeedna aad uga marka waxaan leenahay dadka howlahaas ku howlan dhammaantood ilaahayna ha ka cabsadaano hana joojiyaano dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduna ha qaataano mas-uuliyadooda maxaa yeele arrintaani waa arrin khatar ah waxayna keeni kartaa cawaaqib xumo waana wax ilaahay looga fogaanayo dhaawacayana ummadda laga shaqaynayo midnimadeeda iyo inay dib uga kabato dagaalka sokeeye gabagabada meybase qoto dheer uu ka sheekayay halista cudurka corona virus iyo muhiimadii u lata in la qaado talooyinka dhakhaatiirta intaas markaa ka gudbo waxaan rabaa inaan mar kale uga faa'iidaysto fursaddan fariintayda ku aadan cudurkan dilaaga ah oo halista ah oo aada u faafa layidhaha coronavirus dadka soomaalida runtii waxaa aada u muuqata inaysan diyaargarow fiican arrintan u gelin arrintaas fariimaha caafimaad inaysan qaadanaynin in aan la samaynin waxyaabaha keeni kara qofka inuusan ku dhicin oo ay ka mid yihiin gacmaha in la dhaqo in laga fogaado in aada laysugu soo dhowaado oo yacni dadku ay kala joogsadaan ugu yaraan mitir laba mitir arrintaas waa muhiim maxaa yeele waxaad ogtiin dalkeenu isbitaallo haddii dadku jiradaan howlahaas ku filan ma qabo caafimaadku aaduu u liitaa marka inaan ku dadaalno inaan caafimaad qabno arrintaas waa arrin diinteenuna farayso caqliga bani aadamka uu noo sheegaayo adduunka oo dhan ay samaynayaan arrintaas ay la soo gudboonaatana dadka iyo la soo dhexgelin ee hala xiriiro dhakhaatiirta
wadkaasi weliba aan dambeeyey warbixintii khaalid abdi ibraahim ee suntaanin ku jeediyay wararka warbaahinta warsan ayaa ku helaayta duhurnimada gobolka shabeellada dhexeeya weliba oo sheegahayna intii damo ku tirsan ahaan midooda afrika iyo weliba amisom qara khasaare jeysada lankala fiirsaday jidka hariiriyo magaalooyinka ballad iyo weliba jowhar ee gobolka shabeellada dhexe qaraabo suhaaye miinada nooba dholkolka duugo iyo weliba dhanaga tuulada gololey oyo kataala dhanaga waqooyiga ee degmada balad lankala fiirsaday idamo ku tirsan ahaan burundi oo hawkubahii degmada balad waana kasii jeeday dhanaga magaalada jowhara gobroogayaal iyo weliba yo sheegana intii idamada burundi hiliga iyo milasiti qaraaga lankala fiirsa iyo hayanhano yowadi ama iyo la sheegay intiyo dhutiyo milo kamaraya howlagal waanyo jaran habahato masheegna khasaaradii qarhaagaasaytiy ku dhalladi dhinaga dagaalyahanada harakada al-shabaab ee sheegatay mas-uuliyadda qarhaagaasaytiy iyo oona sheegantay qarhaagaasaytiy khasaare iyo kadeersan ciidamada burundi oo ku mid ah ciidamada amisom orooga dhinaga kan soomaaliya ciidamada naskajara boolis iyo weliba nabad sugid ee militari iyo weliba la wareegana ammaanka guud ee degmada balad iyo weliba furinto foore ee gobolka galgaduud meelasayt onoo ka dagaalamahayan lamamalaya shabeellada ciidamadan ayoo soo gaamiyay taliyaga nabadsugowka ee qaranka ee qaybta galmuduga mahadi umar muumin iyo weliba uso meelasayt oo ka dhexgalana lamadii maleeshiyaed ee meelasay kuwada dagaalamaya walibanyo sheegay isu sheegay taliyaga inti meelasayt iyo roogan ama iyo sii roogo doonan inti meelasayt iyo lakushal qaado lama meleyo shabeellada meelo ka dagaalamahay sidoo kale de deegaanada balad iyo weliba furinta foor ee gobolka galgaduud iyo weliba iyo roogana xildhibaano iyo weliba wasiiro ku tirsanka maamulka galmuduga aanasey oona meelasay oo ka bilaabo doonaan waanwaan la kahalyoba dagaal beeleedyadaasayt halay tee magaalada boosaaso ee gobolka bari weliba usu kudhiyay qaraa khasaare jeysadii waana lanka fiirsaday ciidamo ku tirsanka ham gobolka bare hile iyo meelasayta dhaqaaq ciidan iyo ku wadan magaalada sayti qaraabo suaaye miinada nooga dhulkologa duugo iyo waliba la sheegay inta lala fiirsaday ciidamada hile iyo kaguda jiran fiiryowka dhaqaalo ama fiiryowka dhinaga bandowka amiinkii horeyti laankasaari magaalada aseyti goobroogayaal iyo weliba sheegana intii qaraaqa aseyti oo ka dhaawaaman ilaa toban qof oo niska jarta sagaal qof oo shacaaba iyo weliba hal askari oo ku tirsan ciidamada booliska ee gobolka bari welibana qaraaqa aseyti isoo ku hadlay taliska ciidanka booliska ee gobolka bari war-saaxiibadeed akubahi taliska ciidanka booliska ee gobolka bari iyo weliba laka sheegay in ciidamada milisiti iyo guguda jiran fiiryowka bandowga qaraaga hilig iyo lalafiirsidaa iyo islamarkaasaytina dadka ka badanba milisiti walaha kudiirta iyo hayaan dad shacbe xaalad deg deg iyo weliba laka dhawaaqay dhinaga dalkaasaytiya etoobiya etoobiya weliba ayaa ka dhawaaqday xaalad deg deg e oo loonku jawaababa udurka dilaaga ee corona viruska saytona kiisasa ku mid ee laku helay guda dalkasayti tallaabadan iyo weliba iyo koytaya iyada oona tirada kiisaska cudurka coronavirus iyo mujasintia korayaan sii ka hayta dalkasayti sida isoo laga sheegay bayaanka kubahi dowladda etoobiya etoobiya ilaayonay hata weliba laka diiwaangeliyay konton lama kiis oo la xaqiijiyay iyadoon iyan dhumatay ilaa lama qofa meela afar kalen iyo la sheegay intay oo kufaysadeen dhinagan iyo weliba beledweynen baxaana dhugunsidayaal magaalada beledweyne weliba weli ku socday kulamo laka halyowa heshiisadii ku dhalatay hilku-qaadistii lakasoobi gadoomigii hore gobolka hiiraana waryaagana bashiir cabdullahi cusmaan iyo faahfaahintu war ku midaan inku diri waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weli ka socdaa kulamo lagu xalinayo xiisad ka dhalatay xilka qaadistii guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo sagaal labaatankii bishii maarso sanadkan xilka laga qaaday iyadoo lagu bedelay cali jeyti cismaan oo markii saddexaad xilka guddoomiyaha gobolka hiiraan madaxweynaha hirshabeelle u magacaabay odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan saraakiisha laamaha amniga gobolka hiiraan iyo siyaasiyiina xilal kala duwan ka soo qabtay hirshabeelle ayaa wada kulamo xal lagu raadinayo cali maxamed caraale guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa weli ku andacoonaya in ay sharciga baalmarsan tahay xilka qaadistii madaxweynaha hirshabeelle uu ku sameeyey maadaama uu sida sheegay dastuurka hirshabeelle uu qorayo in wax xilka qaadisa iyo magacaabis midkoodna aysan dhici karin marka la gaaro ololaha doorashada hirshabeelle guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo shaqo ka bilaabay xarunta maamulka gobolka hiiraan ayaa isla dhankiisa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in xiisadan lagu soo afjaro bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan ayaa madaxda ugu sarraysa waxay ku eedeeyeen in isbedelada badan ee lagu sameeyo ay tahay mid dhibaato u keeni karta bulshada ku nool gobolka hiiraan waxayna taasi keentaa in guddoomiyaasha xilalka laga qaado ay diidaan halka xiliyada qaar ay gacan ka hadal gaarto oo ay dadku dhintaan bartamihii sanadkii hore khilaaf ka dhashay xilka qaadistii madaxweynaha hirshabeelle uu ku sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar ayaa waxaa ku naf waayey maxamed macow xalane oo ku dhintay iska horimaad ka dhacay deegaanka kalabeer ee gobolka hiiraan guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cali jeyti cismaan ayaa kulan la qaatay saraakiisha amniga gobolka hiiraan kulankaas waxaa diiradda lagu saaray sugidda amniga gobolka iyo la dagaalanka al-shabaab iyo deegaanada gobolka hiiraan sidii lagu saari lahaa kulanka ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay sidii loo soo afjari lahaa xiisada ka dhalatay xilka qaadista guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali maxamed caraale
idaa mahadsanta bashiir akhyaara surunkiisin warka ku dhugunsida ay tan shabakada warbaahinta warsan ee beledka tambaydhabo tirakobiya saartii saraakiil ah caafimaadka ee magaalada city ee chicago iyo waliba ay hoosya ku hareegdeyntiya koreensikata dhimashada dadka mareykanka midow oo soo ku dili cudurka coronavirusa mid midowka reer chicago iyo weliba iyo kalabarbayo iyana tirada kiisaska coronavirus meelasiti dhimashada iyo ku yihiin boqolkiiba toddobaatan iyadoo meelasiti iyada kiigda oo lonka tiro badanye meelasey oo shacabka guud iyo iyin boqolkiiba soddon warkii duhurna ma akhyaaray hilagunsiin kula socoteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo surunkuyaninka dhonye warka anoo maxamuud ali cabdulaahi gaabsheesansaare waan isliin soo siyaayey ammaan allah